alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa sayidi اlmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam uma calaa jawaasiha athaaliu lijaaza kii saddexaad waa ijaazadii uma calaa jawaasiha waalcamali biha jamaahiru raciili اlأwali tajii liman cuyina fii mucayani naxwu ajaztukum kitaaba sunani kadaaka mubhamun liman yucayinu wa caksuhaa fiihi khilaafun bayinu waman limajhuulin xawad falaa tasix xaydu aladii uriida hayru mutadix wamaa lizaydin waladii sayuuladu lahu fadimtinaacihaa huwa muayadu wa mu'ayadu lahu fadimtinaacihaa mu'ayadu uma alijaazatu can alijaaza lada aladii ajaaza dii mujaaza tuqbalu min shaykhin yuraa daa fahmi wa farcuhu min ahli daaka alcilmi wa kownuhaa limaahirin sinaaca fii daahirin bacduhum ashaaca waalcilmu alijmaali ladaa bacdin kafaa faqallamaa yuujadu lisharti intifaa bilafdi aw bilkhabdi duuna sababi aw shadarat bacda wuruudi talabi in takhtarin bilidni fahiya aclaa ijaazatin minha simaacu awlaa wa cinda maalikin lahu tucaadilu in taku tamlikan fadaaka alamhalu yali icaaratun facardun infuqid idnun fafii qabuulihaa khulfun wujid axadaanaa waahbaraa yasuuqu cinda bacdi man qad habaraa uma bayaanu lwaaqici almucawalu wamaa calayhi lilkahiiri alcamalu anba'anaa libacdihim qad daharaa walafdu anna bacduhum qad ankaraa wagaaliban can fi lakhiiri jaari walaysa minha qaala fi lbukhaari qabuuluha almashhuuru waasaxiixu wa maysuhu alkhata faqad yubiixu qayid bikatbin ka ilaya qad katab zaydun litasluka sabiila almuntakhab iclaamuhu bimaa rawaa mujaradaa ujiza walmancuun lahu ta'ayadaa waman ajaaza adlaqa aljawaaza wa baynamaa tanaadaraa qad maaza walaa khilaafa fii wujuubi alcamali bihaa idaa saxallada almuxasili dib halkii hore ugu soo noqo athaalithu alijaaza waxaynu soo haynay duruqdii aqsaamu taxamul siyaabaha xadiidka lagu soo qaadayay markaa laba ka mida waynu soo sheegnay midi waxau ahaa kii u horreeyey aqsaamu taxamul assimaac ka labaadna waxau ahaa sheekhiioo lagu dul akhriyo kan saddexaadna waa sheekhiioo ardaygii u ijaaseeya markaa ijaasadan ee xagga isdilaaxa waxa weeyaan qofkiioo loo idmo inuu weriyo iyadoo loo idmo weeyaan arkaanteeduna waa afar mujiiz oo sheekhii ijaasaynaya iyo mujaaz walmujaaz walmujaazu bihi waa lafdu lijaaza mujiiz iyo mujaaz oo macnaha mujaazulahoya qofkii ijaasaynayay iyo kii mujaazulahoga ahaa loo ijaasaynayay iyo wixii la ijaasaynayay iyo siiqadii markaa isaga oo siyaabaha arkaanta uga hadli doona ayaa waxau idhi humma intaa aynu kaa soo qaadannay kadib intaa hore labadaa hore intaynu soo qaadannay kadib calaa jawaasihaa ijaasadan bannaanaanteeda iyo walcamali bihaa in iyada lagu camal falayo jamaahiiruraciilil awali salafkii hore jumhuurtoodii ayaa sidaa qabay waxa uu ku yidhi ijaasadu inay bannaan tahay isna markaana lagu camal fali kara ijaasada waxa qaba raciilku waa salafkiiyo jumhuurtii jamaahiirtii salafka culimmadii hore salafka ayaa qaba ee axmed ibnu xambal waxa uu lahaa raximahullaah haddii ijaasadaa la diido cilmigu waa lumi lahaa ayuu lahaa silafi waxa uu lahaa isaguna daruura ayay tahay waxaa laga yaabaa inay ruwaaddu wada dhintaan oo dabeetana dadka xufaadda ee wacaadda la waayo saasuu lahaa sidaa darteed ijaasada waa la saamaxay ilaahay baana waxau idhi wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj nebiguna waxau idhi calayhi salaatu wasalaam buciftu bilxaniifati samxa diinta dabacda sana fudud baa ilaahay igu soo saaray manaaficdeediina waxaa ka mid ah markaa ee daalibulcilmi kastaa rixlo iyo safar ma karayo kolkaa baahidaasoo keentay awgeed in lagu camal falayo oo ay bannaan tahay salafkiibaa qaba haddaba waxa uu idhi halkan shardu sixati alijaaza markaasaa waxau idhi uma isagii oo ijaasadii ka hadlaya taa weli maynaan gaadhin shardigaasi qaybihii ijaasada ayuu kolkaa haddaba u banbaxay in uu sheego qaybaha ay leedahay ijaasadu waana siddeed qaybood weeyaan saddex mucayanka iyo kayru mucayan ka soo baxaya iyo saddex ka soo baxaya majhuul iyo kayru mucayan iyo mid ka soo baxaysa qofkii iyo ilmaha u dhalan doona mid loo ijaaseeyey iyo mid ka soo baxaysa ijaasadii kasii farcantay ijaaso kale waa sideeddaa sideeddaba uu sheegaya tajii'u way imanaysaa buuhi ijaasadii liman cuyina qof la cayimay oo fii mucayanin kitaab mucayana loo cayimay waa qof mucayana kitaab mucayanana waa loo ijaasayey qaybta u horraysa waa taa mihaalkeediina waxa weeye naxwu ajastukum waxaan idiin ijaaseeyey kitaaba sunan kitaabka sunanka ah ayaan idiin ijaaseeyey waaba sida taas oo kale kitaabka sunanka ka mida maala abi daa'uud oo kale taas waa mid kadaaka sidoo kale waxa ah mubhamun kitaabkii oo mubhama oo liman yucayinu qofuu sheekhu cayimaya u sugnaaday oo maantana kitaabkiibaa mubhama markaasaa dabeetana waxa uu ijaasaynayaa qof mucayana tusaalaheedana waynu sheegi doonnaa wa cagsuhaa tan ta ka soo hor jeedda iyada oo kitaabkiina uu mucayan yahay qofkiina uu mubham yahay fiihi cagsigaa dhexdiisa khilaafun baa ku sugan khilaafka oo bayinun waadixoo daahira saddexdaa qaybood buu ka dhigay markaa mucayan iyo kayru mucayan ta u horraysaa waxa weeyaan qofkii iyo kitaabkiiba way cayiman yihin sida mihaalkuba wiya tan labaadee kadaaka ka dambaysaana waxa weeyaan kitaabkiibaa mubhama qofkiina waa cayima yahay isaguna tusaalaheedina waxa uu noqonayaa ajastu laka jamiica masmuucaati dee kolka uu leeyahay ajastu laka waa mucayan ilaan khitaabku had iyo jeer tacyiin buu tusiyaa maa yucayinu musamaahu damiirka sidiisaba biqariinati takallumi aw alkhitaabi aw alqayba ayuu ahaa markaa jamiica masmuucaati marka uu idhaahdo iyadu waa mubham ayay noqonaysaa mucayan maaha qaybta saddexaad wa cagsuhaa fiihi khilaafun bayinun tan uu yidhi weeyaan waxa isagana mubhamah qofkiibaa mubham ah isla markaana waxa mucayana kitaabkii tusaalaha isaga haddii aynu soo qaadanno kaas uu ku leeyahay cagsiga ajastu lilmuslimiina alkitaaba alfulaaniy tana waxau idhi kitaabka saxiixulbukhaari ah oo uu cayimay saa u cayimay ayaan u ijaaseeyey muslimiinta o dhan dee ma cayinna dadkii loo ijaasaynayay markaa khilaaf baa isaga ku sugan bayina oo culimmadu ay isku khilaafsan yihiin oo qaarkood ay diidan yihiin markaas saddexdii ka soo baxaya xagga majhuulka ayuu haddana u galay waxau idhi wamaa ijaasada xawad koobtay limajhuulin cidaan la garanayn falaa tasixu iyadu ma asaxayso xaysu goor baanay asaxaynin alladii qofkii uriidda loo jeedee la rabay hayru muttadixin ama alladii uriidda kii la rabay ama kitaab ha ahaada ama qofe hayru muttadixin uu yahay midaan caddayn muhamka iyo dee majhuulka waxa sii fog majhuulka oo maal waa isaga oo yidhaahdo bacda masmuucaati oo kale waxyaabaha anigu aan wariyey ajastu laka bacda masmuucaati buuhi qofkii mucayan weeyaanse laakiin masmuucaadkayga wixii aan anigu maqleen wariye barhkii dee waa majhuul majhuul weeye sidaa darteed kol haddii labadii daraf uu majhuul yahay mid ka mid ihi ijaasadaasi ma ansaxayso waxa kale oo iyaduna la mida taasoo kale isagii oo ka dhiga qofkii majhuul kitaabkiina uu mucayan yahay misle waaba isagoo dha ajastu likhaalid ibnu bakrin saxiixa albukhaariy likhaalid ibni bakrin saxiixa albukhaariy meeshana waxaa jooga rag badan oo magacan la yidhaahdo dee kolkaa qofkii waa majhuul kitaabkiina waa mucayan marka ama labaduba majhuul ha ahaadee ama midkood kitaabkiiyo qofka majhuul ha ahaadee kol haddii ay ijaasadaasi majhuul koobtay wixii loo jeedayna wax waadixa aanu ahayn ama qofka ha aada ama kitaabkae ma ansaxayso waa qaybtii afraad iyo shanaad iyo lixaad ayuu halkaa ku koobsamay oo labadoodii waxaa laga yaabaa inay wada majhuuliyiin waa kow inuu qofku majhuuliya waa laba in markaa kitaabkuu majhuuliya waa saddex saddexdii hore ugee waa lix sideeddii labadan soo socda hadhay waxau idhi wamaa ijaasada lizaydin u sugnaatay iyo waladii qofka sayuuladu loo dhali doono lahu isaga fadii ijaasada noocan ah imtinaacuhaa diidmadeedu mu'ayadun mid la xoojiye weeye waxa weeyaan qof mawjuudah iyo qof macduumah ayaa wax loo wada ijaaseeyey iyadoo qofka macduumka ahi uu taabicu yahay lilmawjuud nin joogaa wax loo ijaaseeyey iyo mid kaloo taabico ah oo aan jirin masalan waxau idhi ninka zayd la yidhaahdo waa magacune iyo wax qofka loo dhali doono wiil iyo gabadh mid kasta ha ahaadee waxaan u ijaaseeyey kutubtayda ama kitaabkayga hebel la yidhaahdo dee taa imtinaaceedu waa mu'ayadoo waa la diiday arrin la diiday weeyaan sababtuna waxa ay tahay dee meeshii waxa ku jira laa tasixu lijaasatllah oo culimmadu waa isku khilaafeen waana waxaan la garanaynin saa darteed ijaasaduna waxay ka dhigan tahay fii xukmi alikhbaar qof macduuma haddii kelidii loo ijaaseeyena waabay ka sii daran tahay oo la yidhaahdo inanka u dhalan doono zayd ayaanu ijaaseeyey tii sideedaadee u dambaysay qaybaha ijaasadu halkanka sheegayaa markaasaa waxau idhi uma alijaasatu ogolaanshihii la siinayey qofka oo canilijaasa almutafaricati ijaasadii almutafaricatu can ilijaasa ee ijaaso kale ka sii farcamaysa lada ladii kii agtiisa ajaaza dii ijaasadan ijaaseeye ogolaaday mujaasatun tii la ijaaseeye wey ka agtiisa ijaasadii ka dhalatay ijaaso kale way bannaan tahay qofkii ijaasada hore banneeyey ijaasada hore hadduu qofku banneeyo in wax lagu warin karo qofkaa loo ijaaseeyey ijaaso inuu isaguna sii bixiyo de waa jaa'is bay ku tahay oo iminka marka aad adugu ogoshae xadiidkii in ijaaso lagu wariyo dee kii ijaasadaa ku warinayay wax u diidayaa ma jiro in isaguna uu cid usii ijaaseeyo markaa waxau idhi uma alijaasatu canijaasa ijaasadii ijaaso kale ka farcantay ladal mujaasatun dheh mid la ijaasaynaya weeye ladaladii ajaasa dii qofkii tan ogolaaday ijaasada lafteeda qofkii ogolaaday ma diidi karo tii kasii farcantayna walow kahurat alijaasatu ilaa khamsi ajaa'isa waa la ogolyahay oo qaarkood baa yar diidanse laakiin oo waxay leeyihiin tawkiilulwakiil bikayri idni lmuwakil laa yajuus bay leeyihin wakiilulwakiil muwakilku hore waa inuu soo ogolaadaa bay leeyihin oo haddaad wakiiltood cid sii wakiilanayso kii ku soo wakiishay waa inuu ogolyaha arrinta ah waxay leeyihiinse laakiin tan iyo taasi isku mid maaha bay yidhaahdeenoo way kala saareen oo muwakilka hore ayaa xaqa lahaa tanse laakiin qofku hadduu kan u ijaaseeyo xaq danbuu ku leeyahay ma jira dee wuu ka hadhay shardu sixati alijaasa halkanna waxaynu ka sheegaynaa ijaasadu goorta ay asaxaysa shardigeeda tuqbalu waa la aqbalayaa ijaasadii min shaykhin baa laga aqbalayaa sheekha oo yuraa loo arkayo daa fahmin inuu yahay mid faham u saaxiiba oo ijaasada arrinkeeda aad u og walxaal farcuhu sheekhaa ka ka sii warinaya ardayga u ahina min ahli daaka alcilmi cilmigaa isaga ahee la isu ijaasaynayo wuu ehel u yahay waxa uu markaa ku leeyahay shuruudii ijaasada ay ku asaxaysay haddii aan wax ka sheego sheekhu wax ijaasaynayaa waa inuu yahay nin fahmi u saaxiiba oo macnaha cilmigan mujaasu bihiga ah dee waa inuu garanayo yaa oo uu fahamsan yahay wixii ku iman kara waxa isbedeli kara sidoo kale ka faraca oo ah waa mujaasulahugiye isaguna cilmigan waa inuu ehel yahay maxaa yeelay ijaasadii waa ruqsad loo siinayo qofkan oo muujinaysa inuu ehel u yahay ee baahidiina ay keentay awoodna uu leeyahy wixii inuu sii faafiyo markaa dee cid faafin kartoo lagu aamini karo ehel u ah waa in uu markaa faraciina yahay ardaygii labadiiba shardigaas u xidhay weli shuruuddiibuu sii wadaayo waxau idhi wa kownuhaa ahaanteeda limaahirin sinaacatan qof aad maahir ugu ah farsamada ijaasada ay u sugnaatay fii daahirin weliba ay ugu sugnaatay shay mucayana bacduhum culimmada qaarkood baa ashaacahu faafiyey culimmada qaarkood ayaa waxa ay leeyihiin waaba sida ibnu cabdilbare waa bacdumtaa ka uu ku ishaaraye laba shardi buu xidhayaa midna ardaygii wax loo ijaasaynayay buu shardi u xidhayaa shardina waxa uu xidhayaa sheekhii wax ijaasaynayay markaa shardiga hore ee mujaasulahuga ama ardayga u xidhayaa waxa weeyaan mahaaratuhu fi sinaaca sinaacada ijaasada waa inuu markaas aad u yaqaano waxaan leeyahay labada shardi wuxuu u xidhayaa mid ardayga midna waxa uu u xidhayaa shayga mujaasu fiihiga ah oo ah ee ka laysu oggolaanayo shardiga oo ardayga u xidhayaa waxa weeye inuu sinaacada ama farsamada ijaasada iyo habkeeda iyo wixii ku iman kara waa in uu aad u yaqaano iyo wixii isla bedeli karto waa midoo uu ku yahay xariif waa inuu ku yahay shardiga labaadna kitaabka ama shayga laysu ijaasaynayo ayaa loo xidhayaa waa fii daahirin kaa uu ku sheegay weeyaan fii daahirin oo an takuuna alijaasatu fii mucayanin daahirin weeyaan mucayan daahira oo tusaaluhu waa maxay maalan waa inuu yidhaahdo ka saxiixi albukhaariyi laa yushkilu isnaaduhu likowni macruufan mucayan wax ishkaali kuma iman karo haddii aan sidaa la yeelin dee qofkii loo ijaaseeyey waxaan aamin laga noqonaynin inuu sheekhii dul saaro sanadaanu lahayn ama xadiidaanu waranin markaa qofkanna waa inuu ijaasada iyo arrimaheeda iyo wixii ay ku buraysa saan u yaqaanaa shayga la ijaasaynayaana waa inuu daahir yahay mucayana sida saxiixulbukhaari oo kale taasuu markaa bacduhum ashaacahu culimmada qaarkood baa taa faafiya waa ibnu cabdilbar wakayruhu yastaxsinu daalik laakiin culimmada kale waxay u aragtaa arrintan inay mustaxabuuntay wa kownuha ahaanteeda limaahirin mid xariif ku ah sinaacatan farsamada ijaasada nin farsamo yaqaan ku ah ahaanta ay u ahaato weliba fii daahirin kitaab mucayanana ay ugu ahaato bacduhum ashaacahu waa sheekha aynu sheegnay wala cilmulijmaaliyu cilmiga duuduubka ahi ladaa bacdin culimmada qaar agtooda kafaa waa ku filan yahay oo fa in qulnaa daalik haddii sidaa aynu nidhaahno qallamaa waxa yar yuujadu lishardi shardigii inta loo helo intifaa ay intifaa'un waayitaan oo dee shardigii ijaasaduba meesha ka bixi maayo kolkaa waxa uu ku yidhi culimmada qaarkood baa waxa ay leeyihiin ninkan mujiiska ah ee ijaasada bixinaya sheekha ahi waa inuu cilmi duuduubahun leeyahay cilmi duuduuba waa inuu leeyahay shay uun uu warinayo gudbinta uu sii gudbsheekh cid kale u sii ijaasaynayaana waa inay noqoto uun isagiyo u oggolaada bidariiqi alijaasa almachuuda ugu oggolaada markaa culimmada qaarkood baa waxay leen war cilmi duuduubahun sheekhani ha lahaado cidda sidaa lehina waa abulfatxil yacmur ibnu sayid innaas ninka laydhaa weeye qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin cilmi ijmaaliya yuu yeelanine ninkani macrifo ha u lahaado oo macrifo dheeraada ha lahaado bay leeyihin halkaa waa la isku khilaafsanya sida sharaxa aad ka sii aagi doonto haddii haddaba aynu idhaahno qofka wax ijaasaynaya waxba shardi maaha cilmi tafsiiliya ama shu'uunta ijaasada iyo arrimaheeda in uu maal aad u yaqaano waxba shardi maaha haddii la ydhaahdo faqalla maa yuujadu lishardi intifaaw shardigii ijaasadu meesha ka bixiba maayo dee qof waliba waxbuu ijaasayn karaa qolyaha kalese laakiin waxa ay leeyihiin alcilmu altafsiiliyu bimaa rawaa aw bimaa yatacallaqu biaxkaami alijaasa waa in la helaa bay leeyihiin axkaam alijaasa waxa ku tacalluqa inuu yaqaano oo tafsiili uu yaqaano oo arrimaheedoo dhan uu ka warhayo haddaba ijaasadii markan laysu ijaasaynayo cilmigii ama kitaab ha ahaado ama masmuucaad unaa qofkuu leeyahay ha ahaadee waxaa laga yaabaa in uu sheekhu lafdi ugu ijaasayo idhaa hebel hebelow waan ku oggolahay wixii aan weriyey oo dhan iga weri inuu u qoraano waa suuragal inuu labadaba isku daraano waa suuragaloo waa mid saddexaad waxaa kaloo iyaduna suurowda in sababay ku timaado oo uu sheekha weydiisto oo uu idhaahdo sheekh ii ijaasee oo isna uu idhaahdo ajastu laka iyo in uu sheekhu la maago labadaba waa iska suuragal taa isagoo ka hadlayaa waxau idhi bil khadi bay ahaatay ijaasadii takuunu lijaasatu bilkhadi ee bil lafdi dheh uu ku dhawaaqo sheekhi aw bilkhadi ama qoraalu ardaygii u qoro ijaasada duuna sababin sabab la'aan macnaha isagoon ardaygu su'aalanba inuu labadaa mid uun sameeyo aw amase sadarad sawaaban haatayaa duuna sababin sabab la'aantii haatayaa aw sadarad ama soo fushayaa bacda wuruudi dalab intii u dalab yimide uu ardayga yidhi sheekhow ii ijaasee labada mid kastaba ha ahaa waxaa kaloo iyaduna jiraysa lafdi iyo khadi la isku daray waxaa kaloo jiraysa maruu ardaygu sabab dee la yimi weydiistay ama maruu duuna sabab ay tahay oo sheekhuunu iskala maagay intuba waa iska suuragal se laakiin haddii markaa isagii oo qoray uun uu idhaahdo waanu ijaasay waxaa laga maarmaan inu khad sheego inuu niyeeyo oo u qoro isku daraana waa wanaagsantay ijaasadii haddaynu habkaa halkaa kaga baxnay iyada oo weliba ahayd habka saddexaad ee lagu soo taxamuli karo ama lagu soo qaadi karo xadiidka alraabiculmunaawala halkan waxaaynu ka sheegaynaa siyaabihii xadiidka loo soo taxamuli jiray ama loo soo qaadi jiray mid ka mid ah oo ah iyaduna almunaawalata la ydhaahdo waa dee naawala oo faacala ah munaawaladeedii mufaacaladii ka timid weeyaan waa isla dhiibitaan waa sheekhii oo ardaygii u dhiiba kitaabkiisii siyaabahan soo socda mid ka midana ugu dhiiba ayay noqonaysaa kolkaa kolkaa waxaa loo daliishanayaa xadiidkii ibnu cabbaas ee bukhaari ku sugnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nin buu u dhiibay kitaab markaasaa waxa uu faray inuu u dhiibo ninka cadiimulbaxrayn la ydhaahdo cadiimulbaxraynna kisra ayuu u dhiibay kolka haddaba la eego habka loo daliishanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam kitaabkaa isagaa uma akhrin ninkanuu diray ee wuu u dhiibay uun waxaanuu ijaaseeyey in isaguna uu sii gudbiyo oo uu yidhaahdo haadaa kitaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam qofkii mabcuudka ahaa ee la dirayna sidii unbuu fuliyey dee markaa munaawalay ahayd ilaan umuu akhriyey nebiguye wuu u dhiibay uun waxa uu idhi in takhtarin haddii ay la xidhiidho munaawaladani bil idni oggolaansho haddii ay la xidhiidho fa hiya aclaa ijaasatin ijaasata ugu sarraysa weeyaan minhaa assimaacu awlaadhe simaacii unbaa ka sii sarreeya minhaa xaggeeda wa cinda maalikin sheekha maalig la yidhaahda agtiisa lahu simaacaa laftiisaabay tucaadil u beegmaysaaba oo waxay u beegantahay ee u dhigmaysaa simaaca munaawaladan iyada ahi haddii ijaasa ay la socoto oo markaa uu sheekhii yidhaahdo kitaabkaygan iga qaad oo qabo qaado ama kitaabkan qababuun waanaan kuu ijaaseeyey inaad iga wariso waxa ku yaalla haddii sidaa uu yidhaahdo aclaa ijaasatin weeyaan horta waa munaawalo iyo ijaaso isgashay se laakiin waa ijaasata u sarraysa weeyaan ilaan sheekhu waa kan kitaabkiisii saxnaa u dhiibay wuxuunao ka sii sarrayn kara uun simaacii aynu soo maraynay iyadoo sheekhu uu akhriyayo ardaygu labada dhegood uu kaga dhegaysto taa u horraysunbaa ka sarrayn karta sheekha isagu maalik la ydhaahdaa waxa uu leeyahay simaacii iyo ijaasada noocani way isu dhigmayaan way isu dhigmayaan buu sababtuna waxa ay tahay sheekhu kitaabkiisa wuu ku kalsoon yahay sixiddiisa ayuu aad u farabadiyey fiqo badan buu ku qabaa haddaba marka uu u dhiibo ardaygii way ka wanaagsan tahay isagoo uba akhriyaba maxaa yeelay qofkan wax akhriyayaa waxa laga yaabaa inuu khalkhal ku dhaco inuu dee waxyaabo an ay soo geli karaan uu dhaafdhaafi karo se laakiin kolkan kitaabkan uu saxan uu u dhiibay dee waxa ay noqotay kolkaa arrin heer sare ah buu ku leeyahy wa cinda maalikin lahu tucaadilu lahu simaaciibaabay tucaadilu u beegmaysaaba haddaba siyaabaha ay methel sheekhani dee kitaabkan ardaygan u dhiib ha u dhiibeee inaha ka soo bixi karee suurooyina buu sheegayaa markaasaa waxa uu idhi inta ku haddii ay ahaato munaawaladani tamliikan milkisiin sheekhu ardayga kitaabka uuba iska siinayaba fadaaka tamliiggaasa al amhaalu ka wanaagsanee wanaag badanah yelii waxa la xidhiidhaya icaaratun isagoo sheekhu ardayga kitaabka caariyeeya fa cardun bandhigidu ardaygii u bandhigo oo uu tuso ayaa iyaduna ku sii xigaysa saddex siyood munaawaladii way noqon kartaa midka u horreeyaa waxa weeye isagoo sheekhii milkisiiyaba oo idhaahdo war kitaabkan aniga ayuu masmuucaadkayga yahay waan ku ijaaseeyey hooyo qaado waa arrin xoog badan ta labaadna waxa weeye isagoo caariyeeyo oo yidhaahdo ka soo qoroo muqaabalo ka sameeyo ii soo celi ta saddexaadna waa isagoo cardi u sameeyo soo hordhiga oo idhaahda haadaa masmuucaati waxyaabahani waa shaygii aan wariyey oo saa u hordhiga intuu u dhiibo saddexduba way noqotaa sidaas saddexdaas suurana u qaado haddaba in fuqidda haddii la waayo idnun oggolaansho haddii la waayo oo sheekhii keliya huun ardaygii kitaabkii uu dhiibo oonuu ijaasayn oo aanu odhanin iga wari fa fii qabuulihaa aqbaliddeeda la aqbalo khulfun baa wujidda la helo culimmada way isku khilaafsan yihiin musalaxu sheekhii markii uu ardaygii u dhiibay kitaabkii muu odhannin waan kuu ijaaseeyo wax idana muu keenin se laakiin keliya wuu u dhiibay uun oo munaawala ayuunbuu sameeyey waa la ysku khilaafo qaarkood baa waxa ay leeyihiin dee inuu wax sidaa ku sii wariyaa ma asaxaysa bay leeyihiin ma asaxaysa ayay leeyihiinoo waxaa laga yaabaa khalal ku jira iyo waxyaaba ku si a darteed inuu u odhan waayey ee iga sii weri waxa ay leeyihiin culimmada qaarkood haddii jawaab ay ku timaaddo munaawalada noocani oo uu yidhaahdo ardaygu kitaabkan sheekhow ii dhiib si aan kaaga wariyo oo sidaa uu ugu dhiibo de wayska macno ijaasay leedahay de laakiin hadduu dhiibu ka aamusana maya qaarna saasay u kala saareen waxaa kaloo halkan uu ka sheegayaa lafduraawi bilmunaawalati walijaasati macan ninkii raawiga ahaa oo ku dhawaaqa mar qudha ijaasadii iyo munaawaladii labadaba mar keliya ku wada dhawaaqa aw biaxadihimaa faqad ama mid keliyuu ku dhawaaqaya munaawaladii iyo ijaasadiibuu mar keliya ku wada dhawaaqayaa ama midbuu ku dhawaaqayaa wa fiihimaa dheh ijaasadii iyo munaawaladii wada socda ama midkoodba ha ahaato ama ha wada socdeen xadaanaa baa ahaaday wa akhbara ayaa ahaaday yasuuqu waa wadmayaa ererayadaasi cinda bacdi man dadka qaar agtooda kuwaasoo qad habara tegay madaa xadaanaa iyo akhbara labadaa erey waa la isticmaali karaa buu ku yidhi munaawaladii baa loo isticmaalayaa iyo ijaasadii xadaanaa iyo akhbara baa loo isticmaalaya culimmadii hore ee markaas madaa tegay qaarkood sida maalik iyo ibnu shihaab oo kale wsaxiixu aladii calayhi aljumhuuru lmancu wa takhsiisuhumaa bicibaaratin mushciratin bihaa tubayinu alwaaqic laakiin jumhuurtu waxa ay leeyihin waxaan inuu munaawalo yahay isu dhiibidinuu yuu ijaaso yahay dee eraye muujinaya ha la keeno kuwani dee ikhbaarkii taxdiidkaa laga daayo waxau idhi umma intaa kadib bayaanulwaaqici waxa jiro oo la caddeeyee dhacay oo la caddeeyaa almucawalu waa ka la cuskaday wamaa shay weeye calayhi dushiisa lilkahiiri inta faraha badanee culimmada ka mida alcamalu uu yahay waxa uu ku yidhi sida waaqicee jirto oo la caddeeyo ayaa markaas kala cuskanaya ah oo waaqic waa maxay inay munaawalo tahay in la caddeeyo xadaanaa munaawalatan ama akhbaranaa munaawalatan inuu idhaah waxa kale oo shayga la cuskanaya ah in dee iyadana uu sheego hadday ijaaso tahay wamaa calayhi lilkahiiri alcamalu inta faraha badan culimmadu sida ay u camal falaan oo isagana la caddeeyo ayaa isaguna ka mucawalka ah uma bayaanulwaaqici waxa waaqicee dhacoo la caddeeyaaba almucawalu kala cuskanaya ah wamaa shayna ah calayhi dushiisa alcamalu uu yahay lilkahiiri culimmada intooda faraha badani siday u camal falaanna waa sidaa had iyo jeer ama munaawalo ha ahaada ama ijaaso ha ahaadee wixii waaqica ahee dhacay bay caddeeyaan amba'anaa erayga ahi qad dahara libacdihim culimmada qaarkood buu markaa u daahiray wa lafdu anna erayga anna ahina bacduhum culimmada qaarkood qad ankara wuu diiday wuxuu ku yidhi amba'ana lafdigaas ah waxaa muta'akhiriinta qaarkood ayaa isticmaalay amba'anaa libacdihim qad dahara qad dahara libacdihim culimmada qaarkood buu u daahirayoo waa muta'akhiriintii oo ijaasada ayay u isticmaalaan oo waxay ku leeyihiin ijaasadii oo isticmaalayaan amba ana siduu ciraaqi baalfihiisa ku sheegay bacduhum yakhtaaru fi lijaaza amba anaa ka saaxibi lwijaaza sida sheekha kitaabka alah oo kaleo waliid ibnu maqhlad alandalusiy almaalikiy wa lafdu annabu erayga anna ah bacduhum qadankana culimmada qaarkood baa diiday oo ijaasadaha loo isticmaala bay leeyihin oo maalan akhbaranaa fulaanu waa simaacii iyo ijaasadii markay wada socdaan mael adigu sheekhaagii sheekhiisii ijaasu kaga warinaya mar hadduu ijaaso kaga warinayo waxaad tii isticmaalaysaa bay leeyihin markaad sheekhaaga sheekha kusii xiga xuruufta udhaxaysa ama waa inaad tidhaahdo oo waa inaad tidhaahda akhbaranaa ila adiga wuu ku warramay fulaanu anna fulaanan xadadahu kol haddii la yidhaahdo waxa weeye ijaasa halkaa ku jirta baa loo qaadanaya culimmada qaarkood baa le sidaa lagu wariyey qaarna ankara wa haaliban buuhi inta faraha badan can erayga ah ijaarin fil akhiiri kan dambe ayuu dhexdiisa dureerayaa oo ijaasada ah walayse kama mid ahaa minhaa ijaasadii kama mid aha qaalo erayga ahoo filbukhaariyi ku sugan waxa uu ku yidhi kan dambe oo ijaasada ah ilan bilmunaawalati wal ijaaza iyadaa dambayse can baa loo isticmaalaa sida faraha badan can ayaa loo isticmaalaa cinda almuta'akhiriina weeye oo sheekhiisa sheekhaaga masel wixii aad ka maqashay ee isaguna loo sii ijaaseeyey markaad warinaysa waxaad odhanaysaa qara'tu calaa fulaanin can fulaanin macnaheedu waxa weeye sheekhayga waa loosiiloo sii ijaaseeyo cantaasaayna tusineed se laakiin ijaasadii kama mid aha qaalada had iyo jeer bukhaari dhexdhacda sida ibnu mandah uu sheegayo oo wuxuu leeyahay qaalo kasta oo bukhaari dhex dhacdaa waxa ay tusinaysaa mar hadduu idhaahdo qaala lii inay ijaaso tahay laakiin taa waa lagu diiday sida uu sheekhan fatxulbaariga leh ibnu xajar uu sheegay in fara badan istiqraa' inuu ku sameeyo raacraacay oo dabeetana u arkay inay meelo kale ku xidhiidhsan tahay alkhaamisu ka shanaad alkitaabatu almujaradatu can alijaaza waa qoraalaan maanta ijaaso wadanin waa sheekhii oo ardaygii u qora isla markaana aanu ijaasaynin oon odhanin iga weri qabuuluhaa haddaba tan noocan aqbaliddeedu almashhuuru waa mid caana oo la yaqaano wasaxiixu iyadaana saxiixa wa maysuhu ardayga soocistiisa alkhada uu sooco faqad oo keliya iyadoon markhaatiba meesha jirin yubiixu wuu bannaynayaa inuu sidaa wax ku sii wariyo waxa uu ku idhi in la aqbalayo kitaabada noocan ee mujaradka ah arrintaasi waa arrin mashhuura arrintaasi waa arrin saxiixa se laakiin marka uu qorayo marka u horraysa waa inuu bisinka ku qoraa min fulaan ibnu fulaan hebel hebel bay ka socotaa sidaana waa inuu udhogaa u dhigaa dabeetana markaasuu qorayaa cid fiqa'a buu u dhiibayaa intuu aad u xidho oo u moorgareeyo uu markaa khatimo dabeetana waa in sidaa lagu gaadhsiiyaa haddaba waa haddii uu ardaygii garanayo khadkani khadkii hebel inuu yahay oo loo soo diroo lasoo gaadhsiiyey markhaati caddaynayaaba yaanu joogine iyada markaa way bannaan tahay inuu sidaa kusii wariyaa faqad oo keliya duuna an taquuma bayinatun calayhi yubiixu bijawaasi ariwaayati bihaa tawasuc baana meesha ku jira khadka had iyo jeer dadkuna iskuma egaadee waa kala duwan yahay waxau idhi haddaba qayid qayd buu kuuri bikatbin qoraal ku qayd ka ilaya qadkataba xaggaygu u soo qoray zaydun ninkii la odhan jiray litasluka si aad u marto assabiila almuntakhaba waddada markaa la doortay ee fiican si aad u marto masale marka aad muujinayso xadiidkan inaad kitaabo ku warisa waa inaad kitaabo ku qaydaa dee si ay wuxuu u noqdaan wax waadixa oo waxaad odhanaysaa kataba ilaya xadaanaa akhbaranaa kitaabatan mukaataba sidaas waa inaad tidhaahdaa wey waa dariiqa muntakhabka ah ee la doortay si aad u marto sidaasaana had iyo jeer laa'iqa oo markaa ciddii dadaalaysa ee nasaahada iyo wixii fiican ku dadaalaysa inkasta oo qaarkood ay banneeyeen idlaaqa alikhbaari wataxdiidi fiiha assaadisu ka lixaade ka mid ah siyaabaha wax loo taxamulo iclaamu sheekh iclaamu shaykh shaykhii oo markaa ogeysiiyey ardaygii in waxyaabahan isagu uu warinayo taasaa iyaduna ka mid a markaasaa waxau idhi iclaamuhu sheekhii oo ogeysiiya ardaygii bimaa shay ogeysiiya rawaa uu wariyey mujaradan isaga oo ka madhan ijaaso wajiiza waa la oggolaaday walmancu lahu diidma iclaamka noocaasa la diidaana da'iyada waa xoogobay waxa uu ku leeyay bal hadda halkan u fiirsa waxuu isku yar celin doonaaye iclaamkan horta waxa loo yaqaanaa iyadii oo sheekhii uu daalibkii ogaysiiye oo idhaahdo waxan iyo waxaan hebelow masmuucaadkaybay ka mid yihiin macnaha muu u dhiibin muu u ijaasaynin wuxuuhi intan iyo intan aniga ayaa weriyey buui saasuu u sheegay waa mujarad idan ma wato iyo ijaaso toona waa la ijaaseeyey arrintaasoo wujiizo waa la oggolaaday buui cidda oggolaatayna waa muxadisiinta iyo fuqahada in fara badan oo ka mid ah mancinta se la manciyey baa muta'ayid oo xoogowday yaa sababta loo manciyeyna ee loo diidayna waxa weeyaan waxa uu markaa laga yaabaa inuu ku sugan yahay shaygan khalal iyo ceeb sidaa darteed uu ardaygu ugu oggolaan waayo ugu sheekhuu ardayga ugu idmi waayey inuu ka sii wariyo midda labaad weeyaani ninka markhaatiga ahi markhaatigii markuu ka sheego maxkamadda horteeda meelaan ahayn cid kale idankiisa la'aantii kuma sii warin karto taasina markhaatigii iyo arrintan iclaamka ana way isaga qiyaasteen qolada diidani warkaa wal mancu lahu ta'yada labadaa cille hayaa haddaba wa man ajaaza qofka oggolaaday adlaqa wuu iska sii daayay aljawaaza jawaaskii wuu iska sii daaya waxa uu leeyahay jaa'is bay tahay mutlaqan iclaamka noocana in wax lagu wariyaa wa baynamaa tanaadaraa labadii shay ee mutanaadirka isku noqdayna qad maasa wuu kala saaray ee qoladaha horee manciyaysa ay iskaga mid dhigeen qoliyaha haddaba lee waxbaa lagu warin karaa iclaamka noocana waxa ay leeyihiin ijaaz mutlaq bay noqotay in wax iclaamka lagu wariyaa labada arrin ee mutanaadirka isaga dhigteen oo ah riwaayada iyo shahaadadana ee isaga qiyaasateenna waanu kala saarnay bay idhaahno qad maaza waa kala soocay wa qad maaza waa kala soocay baynamaa tanaadaraa labada arrimood ee mutanaadirka isku ahe culimmadaa horee diidani ay markaa iskaga mid ka dhigeen oo waxay leeyihiin way bannaan tahay sababtoo ah markhaatigii baanu uga qiyaasanaynaa oo qofka marka uu markhaati ka noqdo qof kale wax uu qirtay kaa qirtay yuu odhaninba ama igu markhaati fur ha yidhaahdo ama ha yidhaahdo hebelo ha igu markhaati furin kol hadduu waxaan qirtuu yihi maalan hebel baa waxaa igu leh dee markhaatigii inuu ku kacaa buu leeya oo ku markhaati fooco waa saas weeye labadan uu kuleeyahay waa waa isku midna waa riwaayadii iyo shahaadadii oo waxay leeyihin idiin qirnayoo markhaatiga in markhaati kale marka uu taxamulu shahaada cala shahaada baa la yidhaahdaa anigoo markhaatiya markaad markhaati aduguna daydan kasii markhaati kacayso idan baa laga maarmaanoo waa run riwaayadu se la mid maaha ayay leeyihin oo saasay u kala saareen halkaa sharaxa ayaad kasii daalacan doontaaye oo qofkani kol haddii uu waxaan sheego oo idhaahdo aniga ayaa wariyey uma baahna in cid ay kasii fasax qaadato oo makaasii warinaa la yidhaahdo ee saasaa laga warin karaa se laakiin hadduu qofku idhaahdo waxa iyo waxaa anaa ogoo ka markhaatiya in qofka kale ee markhaati kasii noqonaya uu idhaahdo anigu aan kaasii taxamulo idan bay u baahantay markaas saasay u kala saareen riwaayadii iyo shahaadii walaa khilaafa haddaba isku diidma ma ahaanin fii wujuubialcamali bihaa iclaamka noocana in lagu camal falayo idaa saxa marka uu sugnaado sanadku ladal muxasili ninka muxasilka ah ee muxaqiqa ah ee usuuliyiinta ka mid a macnaa waa usuuliyiintae agtooda wax khilaafi kama joogo oo waxa uu ku leeyahay haddii la diiday iclaamka noocana in wax lagu wariyo sheekhii waxaan uu ku ogeysiiye uu kuuhi waxa iyo waxa anaa wariye inaad ku camal fasho waa waajib weeye taas ladal muxasil bay waajib tahay yacnii muxaqiqa usuuliga ah usuuliyiinta culimmada ah ee muxaqiqiinta agtooda wax khilaafi kama jooge xadiidka sheekhaasi uu kuu sheeguu kuuhi anaa wariyey in lagu camal falaa waa waajib laakiin waxaa shardiga idaa saxa alisnaad sanadku marka uu asaxo walaa khilaafa fii wujuubialcamali bihaa in lagu camal falayo khilaaf kama jooga idaa saxa markuu sanadku asaxo ladal muxasil asaabicu waathaaminu alwasiyatu walwijaada duruqu taxamulkii baynu ku jirnaa markaa ka toddobaad iyo ka siddeedaad waxa weeye wasiya iyo wijaada wasiyadu waxay noqonaysaa sheekhiyoo dardaarma oo yidhaahdaa isagoo safraya ama sii dhimanaya kutubtayda hebel ha loo geeyo waa wasiya wijaadaduna waxa weeye adiga oo hela sheekhaagii ama sheekh kaleba khadkiisii oo aad garanaysa inuu hebel hebel qoray marka waxaa laga hadlayaa sidan wax ma lagu warin karaa shaygaa lagu dardaarmay wax ma lagu warin karaa shaygaa kutubta aad hesheed garanaysa khadkii hebel inuu yahay wax ma lagu warin karaa wuu kuu sheegi doonaa xukunkiisa wa fi lwasiyati dardaarankii limowtin dhimasho darteedu qofkii la dardaarmo uu sii dhimanayo aw safarin ama socdaan uu gelayo bilaa ijaasatin ijaaso la'aanteed ah khilaafunbaa qad dahara muuqday khilaaf baa ka dhacay halkaa waxa uu ku leeyahay haddii meeshii dardaaran uu jiruu idhaahdo isagoo sii dhimanaya kutubtaydii hebel ha loo geeyo isagoo sii safrayuu idhi kutubtaydii hebel ha loo geeyo muuse ijaasaynoo mu odhanin ha iga wariyo khilaaf baa ka dhaco qolyaha qaarkood waxa ay leeyihiin ha ku wariye qaarna maya bay leeyihiin abuuqilaaba waxa uu markaas yidhi markuu sii dhimanayay kutubtayda waxaa awgeysaan ayuub hadduu nool yahay haddii kalena gubabuud markaa kutubtii waxaa la keenay abu ayuub baa loo keenay shaam baa laga soo qaado abu ayuuboo basro jooga ayaa loogu keenay ibnu siriin baa la weydiiyey waxaa la yidhi ma bannaan tahay inuu wax ku sii wariyo oo haabuur way iska bannaan tahay ibnu salaax iyo nawi iyo iyagu waxay leeyihiin cadamuljawaas ayay leeyihin waa cadamuljawaas bay leeyihin waxaana laga yaabaa dee in uu markaa cillo ku ogyahay saa darteeden uu u odhan waayey ha ha iga wariyo wijaada iyada luqooyin dhowra ayaa kusoo ku soo arora waa kaa shaarixu markaas kaaga sheegaya halkaa hore oo wajada wujdaanan haddii la yidhaahdo madluubkiisii buu helay weeyaan marka qadabka iyo cadhada mawjida ayaa la odhanayaa wijda bikasri ljiim marka wa fi lghinaa waxaa la odhanayaa wujdan wujdan baa iyadana la odhanaya bidamin fa sukuun xubbiga iyadana waxaa la odhanayaa wajdan markaa luqooyinkaasoo dhan way iskaga yar jiraan waqalla waxaad waqul waxaad tidhaahdaa haddaba markaad sii gudbinaysa bikhadihi wajadtu khadkiisii baan helay akhbara taana raaci oo markaa waxaad leedahay qaala waxau dhi akhbara akhbaranaa fulaanu saa u sii wad sanadkaad kaxaynaysaa markaas in lam yakun haddii aanu ahayn bidaakal khadi khadkaa isagaa imtiraa'un shaki haddaanu ku sugnayn ilaa haddii uu shaki ku sugan yahay khadkii faqul waxa aad tidhaahdaa wajadtu canhu sheekhii waxaan ka helay aw amase dukira waxa la sheegay dannantu aw qiila dheh wactabiran shibhahu shibha daalika kaa iyo wixii la midana tixgeli wijaadadii isagoo ka hadlaya waxa uu ku idhi marka aad sheekha khadkiisii hesho ee wax shakiina aanu ku sugnayn waxa aad leedahay wajadtu saasdeh wajadtu bikhadi fulaanin qaala akhbara akhbaradan qaaladaasaa ka maqan qaala akhbara akhbaranaa fulaanu watasuuqulisnaada walmata saasad u wadaysa waa haddaanu shaki ku sugnayn khadkani inuu kii hebeliya aanad ka shakisanayn weeyaan haddii haddaba ilaa waa hadduu shaki ku sugan yahay in imtarayta haddii aad ka shakido aanad ku kalsoonayn waxa aad leedahay wajadtu canhu kadaa ama waxaad leedahay wajadtu bikhadin dukira annahu lifulaan ama waxaad leedahay wajadtu bikhadin danantu annahu lifulaan aw wajadtu bikhadin qiila annahu lifulaan wactabir shibhahu dee kaa iyo wixii lamidana ictibaari oo siiqo waa inaad la timaadaa muujinaysa in meeshan shaki uu kaaga jiro taa inaad la timaadaa laga maarmaan wa kulluhu buu idhi kan dhammaantii munqadicun weeyaan waa munqadic walcamalu bihi ku camalfal lagu camal falana imtinaacuhu diidmadiisa camalkaa la diiday huwa kaasa almucawalu qowlka ee arrinka la cuskada ee bukuud kan dhammaantii waa munqadic intan aynu maaragtay waxay soo sheegayaan kuwan dambe weeyaan wijaadada iyo kullu maa ruwiya bilwijaadati almujaradati can alijaaz wijaadadan wixii lagu wariyaa waa munqadic in lagu camal falana waa mumtanic oo waxa weeyaan mid saasaa la cuskaday inay mumtanic cinda mucdami almuxadisiina waalfuqahaa taasaa la diiday wa qaala waxa uu yidhi bacdun culimmada qaarkood bilwujuubi bay dhahay in lagu camal falaabaa waajiba ilan waa la iskhilaafayaa wa nusiba waxaa loo nisbeeyey jawaasuhu inay jaa'is tahay in lagu camal falaa lilmuntamii kii u nisbo sheegtay lilmualib mualibkii u nisbo sheegtay cabdulmualibkii u nisbo sheegtay oo markaa ah shaafici ama lilmualib ibni cabdimanaaf kii ay u nisbo sheegtay oo imaamu shaaficiya ayaa jawaas loo nisbeeyey saddex qowl ayaa ku jira wijaadadan shayga lagu wariyo in lagu camal falayo iyo in kale qowl waxa uu leeyahay waa manci oo waa qowlka hore qowlna waa wujuub buu leeyahy qowlna waa qowlkaa shaaficiy oo jawaas buu leeyahy wa qaala bacdun bilwujuub bay yidhaha in lagu camal falaa waa waajib wanusiba jawaasuhu camalkan jawaaskiisa waxaa loo nisbeeyey inay jaa'ista in lagu camal falaa lilmuntami lilmualib mualibkii u nisbo sheegtay oo ah shaaficikii u nisbo sheegtay dabtu lxadiidi wa kadbu xadiidkii in la dabdiyo iyo in la qoro ayaynu markaa halkanna ka hadli doonaa taasuu ka hadlayaa sheekha qoraalkii xadiidka iyo dabdintiisa wa xusnu dabdi mushkilin mid mushkila dabdintiisa la dabdiyaa inay xasantay wanaagsan tahay qad curifa waa la aqoonsado arrin la isla gartay weeyaan wa sawaba aljamiica dhammaan in la wada dabdiyo alla waxa xadiidka oo dhan mushkil iyo kayru mushkilba wa sawaba waxa uu sawaab ka dhigay aljamiica dhammaan macnaha dabdu ljamiic shay kasta in la dabdiyo inay wanaagsan tahay waxaa sawaab ka dhigay saaxibu shifaa kitaabka shifa laydhaha sheekhaleh oo kolkaa ashifaa fii xuquuqi almustafaa nin kale ee abulfadli ciyaad ibni muusa alyaxsabiy asabtiy almaalikiy sheekhaasi waxa uu leeyahy ama mushkil ha ahaada ama khayru mushkile waxalla waxaa xadiidka rasuulka ah oo dhan waa in la dabdiyaa dabdiskiina waa dhibcihii iyo xarakadii iyo kuwayaalaha wey amaba laydhaa bilfadxi iyo binuqdatayn iyo kuwayaalaha noocaas sababtoo mubtadiga dee fannigan gelaya iidaax u tahay arrinta labaadna waxa weeye cumuubul intifaac baa loo jeedaa waxaa kale oo laga yaabaa in shaygu waadixuu yahay cinda qowmin mushkilan cinda aakhariin waxaa kaloo laga yaabaa raawigii xadiidka warinaya intoo icraabkiisii la isku qabsaday in la weydiiyo dabeetana uu garan waayo sidii ka dhacdayba xadiidkii ahaa dakaatu ljaniin dakaatu ummi abuu xaniifa waxa uu xarakaynayaa dakaata ummihi dakaatuljaniin dhiciska gowriciisu dakaata ummihi ka dakaati ummihi bay markaa noqonaysaa tashbiih baliiqahoo xarful xarafkii uu go-an yahay ee xarfu tashbiiha markaa dabeetana waxay noqonaysaa gowraca dhicisku waa gowraca hooyadii oo kale macnaheedu waxa weye dhiciska gaarha loo gowraco shaaficina dakaatu ummihi dakaatuljaniin dakaatu ummihi ka dambe uu goday macnaheedu markaa waxa uu noqonayaa dhiciskii waxa gowraco a dhicis ee gowraca hooyadii waa arrin kala tagtay wey xarakadaasaana kala kaxays wahwa dabdiskii akiidun waa adagi fii asaami nnaasi dadka magacyaashooda mu'akad buu siiyey li'annahaa magacyaashii tambuu waxa ay ka fog tahay can ilqiyaasi qiyaas wixii ka horreeya wixii ka dambeeyey laga qiyaasay waxa uu ku leeyahay magacyaashii in la dabdiyo dabdiskaasi aad buu akiid u sii yahay magaciina qiyaaskii uu ka fogay wax ka horreeya wax ka dambeeya loogama qiyaasan karo oo maalan iminka burayd ama bariid iyo dee yasiid oo kale waa isku ekaan karaa wax lagu kala garanayaana ma jiro haddii aan la kala saarin sidaa darteed baa cabdullaahi ibnu idriis markii uu qorayay abilxawraa asacdiy xuurun ciin ayuu hoosta kaga dhigay abiljawsaa si aanu ugu egaanin wa in bihaamishin wa in yamin haddii uu daahiro shaygii dabdiska ahaa bihaamishin halkaa yara kore ee kitaabka dushiisaa sadarada ka sarraysa hadduu ku daahiro yabiinu u daahiro mushkilun maca taqaducin iyadoo la googooyay fa huwa kaasaa al afdalu ah shaygii afdalka ahaa oo masal iminka marka aad shaygii mushkilkaa ismiga ama haaada ama xaraf kale ha ahaadee in isagoo googo-an zayd oo kale za'di iyo ya'dii iyo daalkii oo kale googo-an halkaa kore inaad ku dhigto sidaas afdaloo wanaagsan maxaa yeelay dee ishkaal ma gelayso oo xuruuftii oo kale goongooniya baa la arkaya waltaxdir iska ilaali buu hi alraqiiqa alkhad alraqiiq waan kuu digayaa sida qoraalkuu ku hagaagaya aan kuu sheegee khadka dhuuban iska ilaaliya yaryar duuna sababin iyadoon sabab jirin sababkii kuu bannaynaya aan kuu sheegee ka diiqi waaba cidhiidhi ku sugan xaashiyaha aw ka khifatin filkutub ama fudaydsi ku sugan xagga kutubta weeye oo qofkii uu raxaal yahay waxa uu kuuhi markaad wax qorayso hebelow ama magac kastaba laha oo khadka yaryar iska ilaali sababi haddii aanay jirin oo sababta mubixii mael waxa weeye xaashiyoo kugu yar dee waad yaryarayn kartaa kolkaa ama waxa weeye adigoo safaar ahoo in fara badan raxaal ahoo dee degta ku qaadanaya oo fudaydsanaya kutubta dee kolkaa waad yaryarayn kartaa fardii waxa uu soo maray imaam axmed ninay lumaadeer yihiin oo markaas la yidhaahdo xambal ibnu isxaaq markaasaa wuxuu arkay isagoo farta yaryaraynaya markaasaa wuxuu war sidaa ha samaynin waxa uu ku khiyaamayn doonaa maalintaad u baahan tahay ayaad waxba ka arki waaye ee da'du ay weynaatee indhahaad waxba ka arki weydo masaaxiifta kuufo ayaanu ku qori jirnay buu leeyahay ninka la ydhaahdo abi xukayma markaas sayid cali baana soo mari jiro waxa uu odhan jiray weyneeya qalinka buu odhan jiray weyneeya oo iftiimiya aada ha u iftiime buu odhan jiray walmashqa iska ilaali waltaxdiir waxaad iska ilaalisaa almashqa fi rasmi oo markaa mashqigaas waxau noqonayaa degdega qoraalka degdega iska ilaali kadaaka sidoo kale waxa ah alhadramata hadramadana iska ilaali waxa weeye degdega xagga qirada ah iyaduna labadaana iska ilaali meeshay kaa xumaynayaan wa naqduka dhibcayntaada almuhmala shaygii muhmalka ahaa aad dhibcayso min taxtu xagga hoose aad ka dhibcaysaa simatun calaamo weeyaan waxa uu kuu sheegayaa shaygii muhmalka ahaa iyo shaygii mucjamka ahaa sida lagu kala garanayo markaa kii muhmalka ahaa maalan waxa weeyaan ra'dii oo kale xagga hooseaad dhibic uga yeelaysaa macnaheedu waa maxay kolkaa za' maahae waa ra' weeyaan se laakiin xarafkaasi waa in aanu ahayn xa'da oo xa'du iyadu kuma jirto xa'du dee haddii xagga sare laga dhibceeyana khaabay noqonaysaa haddii xagga hoose laga dhibceeyana jiin bay noqonaysaa se laakiin shiinkii oo kale dee waxaa ka soo horjeeda siinkii markaa siinkii dee xagga hoosead ka dhibcaynaysa oo ama waa arrimo fara badan oo shayga muhmalkaan dhibicda lahayn lagu muujinayu kuu sheegaya aw katbu milin taxtahu ama shay isaga la midabaad hoostiisa ku qoraysa maalan iminka sow siin oo kale ma aha siin yar baad hoosta kaga qoraysaa macnaheedu waxa weeye shiin ma aha aw tajcala waxaad yeelaysaa quraamatan ciddi yar ayaad min fawqihi xagga sare ka saaraysa dac muhmalan isaga oo bilaa dhibica saar arrimahan iminka musalaxaad iyo jeer way ka jiraan kutubaha sababtoo ah dadka baaxifiinta mutakhasisiinta fannigana ayaa u baahan tan markaa saa awgeed baan hadal iyo jeer arkaynin iyaga oo ka hadlaya riwaayada xadiidka habka loo wariya iyo kitaabadiisa iyo iyagoo badinaya madaabic baa dee iminka jirta ee sidani waa wixii berigii hore loo kala garan jiray weeyaan makhduudaadkana inaad ku aragtaa laga yaaba qulaamadu waa ciddi yaroo foorarta ayaa muhmalka xaggiisa kore la dhigayaa iyaduna iyadoo muhmaloon dhibic lahayn baa qulaamadii lasii saaraya waa ciddi yaro wax yaroo sida xidig ee u qallooca bisha oo kale wa bacduhum culimmada qaarkood iyo khudu waa jiidayaa fawqu xagga kore ayuu jiidayaa oo khad yaroo sida fadxada oo kale ayuu xagga sare ka saarayaa maalan ra'dii oo kale iyo siinkii oo kale macnaheeduna wuxuu yahay kii ka soo horjeeday ma aha wa basada bacdigaasi waa fidiyey linuqatin ay nuqadan dhibca ayuu fidiyo lisiini u sugnaatay min duuni kaladin gefla-aan si aanu shiinkii ugu darmin waxaynu naqaanay shiinku dee inaanu dhibca lahayn markaa saddex dhibcoodoo isbaal yaalla ayuu xagga hoose kaga dhigayaa bacdigaasi si loo garta inaanu shiin hayn culimmada qaarkoodna isagoo sida dhardhaarada oo kale ah ayay xagga hoose kaga dhigaan sida dhibcaha shiinka oo kale markaa macnaheedu waxaa la garanayaa kol hadduu hoosta ku leey inuu siin yahay min duuni kaladin gefla-aan wa nibratun waa bacduhum culimmada qaarkood iyo khudu waxa uu qorayaa nibratan fawqu hamse yaroo xagga sare ah oo halkii dhibcaha shiinka oo kale ayay ka saarayaan hamse yaroo gaaban markaa macnaheedu waxa ay tahay siin weeyaan wa bacdun culimmada qaarkoodna yadacu waa dhigayaa min taxtihi xagga hoose ayuu ka dhigaa oo hamse yaroo xagga hoose ah ayuu markaa dhigayaa faci weele oo dabdiskaa aynu sheegannay qaado fa haadaa kaase almahyacu waddadii la marayo waa taa mahyacii waa kaas macnaha halkii la maraye la doonaya in aad raacdo weeyaan oo markaa halka uu ku leeyahay waxyaabahan oo dhan waa sida mahyacu waa dariiqii weeyaan bayin haddaba caddee buu idhi idaa ramasta marka aad ramsi samaynaysa man uriidda qofka loo jeedo wa fadlu tasriixin caddayn fadligeed ustufiida bihi waa la faa'idaystay fadliga ah waxa uu ku uhi markaad cid ramsi samaynaysa kitaabka dhexdiisa dee muqadamada ku soo caddee oo firabri oo kale fa soo caddee sidaa maala riwaayadka bukhaari oo kale had iyo jee raggaa kasii warinaya baan leeyahy riwaayadooda markaad waddo xamaad oo kale xa ku muuji iyadoo haddaba tasriix la sameeyo iskaba caddayso firabri iyo xamaad iyo iska tidhaahdo xaraf ku gaabsan taasaa maaragtay tasriixaasi inuu fadli leeyahay ayaa ustufiidda la faa'idaystay oo waxba aanad rabsi samaynin si dadkii ishkaal aanay u gelini askaba caddaysaba walaa yajuusu ma bannaana alfaslu lilmudaafi ilayhi mudaafu ilayhigi in gooni loogu sooco bisadri sadarka in gooni loogu sooco idaa yunaafii marka uu macnaha ka hor imanayo mudaafkii iyo mudaafu ilayhigii marka ay macnaha kharibayaan yunaafi lmacnaa markuu macnaha kharibayo ma yunaafii maa bacda in gooni aad u kala socdaa ma bannaana oo maalan cabdullaahi ibnu cumar oo kale ahayd dee cabdi intood halkaa ugeysa allahu ibnu cumar baa soo baxaysa allahu ibnu cumar way kharibmaysaa kolkaas mudaafu ilayhigii iyo mudaafkii un qura kuma gooniha waa wixii macnaha kharibaya oo dhan maal shaaribu alkhamri alladii uutiya bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam ee sayid cumar muxuu yidhi markii u dambaysay baa waxa ihi fa qaala cumaru akhzaahu allah dee cumar intood goyso haddaad tidhaahdo fa qaala intood goyso haddaad tidhahdo cumarun akhzaahu llaahu markaana way xumaanaysa wanaxwu caza watacaalaa wacalaa wanaxwu caza caze iyo wixii la mida iyo wa tacaalaa wixii la mida iyo wacalaa saddexdaa ere iyo wixii la mida yugtabu waa la qorayaa cinda smil ilaahi ilaahay magaciisa agtiisa musjalan xaaluu yahay isagoo mudlaqa oo markaa ama sheekhu ha qoro ama yuu qorin sheekhaad ka qoraysa magaca ilaahay marka aad soo marto cinda ismil ilaah markaad soo marto waxaad qoraysaa caza wajalla tacaalaa ama waxaad qoraysaa subxaana allah subxaanahu wa tacaalaa wacalaa erayadaasaad qoraysa yaa saasaa wanaagsan musjalanna wuxuu kuugu muujinayaa sheekhu ama ha qoro ama ha dhaafo kaad ka naqilaysa kadaaka sidoo kale waxaa ilaan halkii wax loo qorayay buu kuu sheegayaa assalaatu wassalaam labadaasoo la isku daro salaaddii iyo tasliimtii cala annabiyi lagu salliya sala allahu calayhi wasalam fa ajruhu kan abaalmarintiisu cadiimun weyntahay nebi maxamed markaad magaciisa soo qaadana sala allahu calayhi wasalam labadaa israaci waa ha ka kala tegin hadda waaya waxa uu ku yidhi uktub qor caze iyo tacaalaa iyo calaa iyo magaca ilaahay dabiisa qor salaada iyo tasliimta qor wa in fil asli wa in infaqada haba laga waayo fil asli asalkii daaka kaa infaqada haba ka baxo asalka aad wax ka qoraysa yaanu kuba oolinba kaniye adugu qorun ha ka teginoo ha ka caajisin wa uwila waxaa la awilay alladii kii baa la awilay intamaa u nisbo sheegtay liaxmeda axmed ibni xambal radia allaahu can raximahu ullah markii uu qorayey kitaabka ayaanu waxaanu la imaninba salaaddii iyo tasliimtiiba markaa maxay ku awileen biannahu kaana yaquuluhaa nudqan markuu qoray abu sala allahu calayhi wasalam can innabiyi sala allahu calayhi wasalam afkuu ka odhan jiray baydah way u wanaajinayaane mog ama waxa ay leeyihiin wuxuu aaminsanaa sheekhiisu in aan laga bedelin markaa ama kolkuu sheekhu dee ka taga salaadda iyo tasliimta ayuu isaguna ka tegi jiray saasay ugu awileen wa uwila waxaa la awilay alladii kiibaa la awilay qoraalkii intamaa u nisbo sheegtay liaxmeda u nisbo sheegtay oo axmed baa markuu qorayo ka tegi jiray baydhaah markaa labadaas yood bay ugu awileen afku ka odhan jiray ama waxau aaminsanaa altaqyiid fii daalika biriwaaya inaan riwaayada la dhaafin hadday doonto salligabaha ka tagtee wuxuu ku yidhi walxadfu waaramsu in la gooyo ama la xadfo xadafka iyo ramsiga oo lidayni labadanaynu soo sheegnay u sugnaaday codimaa waa la waayay in la xadfo buu ku yidhi maxay la xadfo ama la ramsiyo daynida uu ku sheegaya waa salaadda iyo tasliimta salaadda iyo tasliimta in ama la gooyo lagaba dhaafo oo aanad nebiga markaad magaciisa soo qaado sallallahu alayhi wasallam aanad kuwa saliinba ama ramsi aad ku samayso salcamo iyo saad iyo sidan dee sabuurada had iyo jeer lagu isticmaalo sidaa inaad samayso cudimaa waa la waayay labadaa waa arrin la diiday weeyaan oo fahwa makruuh weeye kolka waxaa kale oo uu ku leeyahay dee ka tegis iyo labadaba labadaba waa arrin la diiday umma ataradi taradigii ilzamhu laasim oo asxaabta radiallaahu canhum eh wataraxuma taraxumna laasim oo culimmada inta ka dambaysay raximahullahu dheh iyagana oo radiallaahu canhu asxaabtiibaa leh raximahullaahu waxale iyadana markaa culimmada intii ka dambaysay sidaasaa markaa ay kala leeyihiin caza tacaalaa waa magaca ilaahay asalaatu watasliim waa magaca rasuulka dabadiisa ataradi isagana radiallaahu canhu waa magaca asxaabta dabadiisa taraxum raximahullahu waa intii ka dambaysay markaa sayid caliba had iyo jeer waxaanu aragnaa isagoo karamallahu wajaho ay leeyihin dee waarid ma isticmaali jirin musalaxiinta wax gooniya umay sheegi jirin wallahu aclam